إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisan waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fulisay howlgallo qaarkood saraakiil lagu dilay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa bogaadiyey guusha muslimiinta afghanistan isagoona diray fariimo muhiim ah oo ku socda dadka muslimiinta xukun xadurida ah ayaa shalay galab ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan muuqaal laga soo duubay masjid ku yaalla magaalada hargeysa ayaa muujinaya in laga dhigtay xarun lagu tunto oo ay ragga iyo dumarka ku caweeyaan waxaa qiimo koror laga dareemayaa suuqyada lagu iibiyo kalluunka ee magaalada muqdisho dowladda maraykanka ayaa sheegtay in aysan ciidamo ka joogin dalka soomaaliya hadalkaas oo ay fadeexad kala kulantay intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaargarooba goordhow isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة warkii oo fidsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fulisay howlgallo qaarkood saraakiil lagu dilay faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay magaalada muqdisho waxa ay ka fuliyeen howlgallo dhimasho iyo dhaawac sababay kuwa oo ka dhan ahaa saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalka ah howlgal gaar oo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka fuliyeen degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxay ku dileen sarkaal ka tirsanaa waaxda canshuuraha ninkaas waxaa lagu magacaabi jiray cabduilaahi axmed maxamuud sarkaal kale oo ka tirsanaa isla dowlada federaalka ayaa si xun waxaa loogu dhaawacay magaalada muqdisho ka gadaal markii ay toogteen ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin sarkaalkan waxa uu ka tirsanaa maxkamada dowlada federaalka ah magaciise waxaa la yidhahdaa cali ibraahim xasan goor dambe ayaana loo qaadaday goob caafimaad si loogu daweeyo isla gudaha magaalada muqdisho howlgal kale oo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka fuliyeen waxay ku dileen askari ka tirsanaa bariiska dowlada federaalka ah askariga waxaa lagu magacaabi jiray liibaan waxaana dilkiisu uu ka dhacay meel u dhow iskoyska x control afgoy halkaas oo isbaaro weyn oo lacago fara badan ay ku qaadato ay u taallo dowlada federaalka ah duleedka magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxa ay dhabaha u galeen ciidamo ka tirsan bariiska dowlada federaalka ah dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay halka loo yaqaan isbaarada shabeelle oo u dhow halka ay ku kala kacaan gobolka banaadir iyo gobolka shabeellaha hoose in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday ciidamada dhabaha loo galay ayaa ka tegay dhanka ceelasha biyaha waxaanay u jeedeen dhanka magaalada muqdisho ugu yaraantii laba askari ayaa la sheegay in looga dhaawacay kamiinka loo dhigay dhanka gobolka baay xalay waxaa weerar lagu ekeeyay ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo fariisin ku leh magaalada buurhakaba ciidamadaasi ayaa waxay garab iyo gaashaan u yihiin etoobiyaanka halka duulaanka ku jooga ciidamada la weeraray waxay fariisin ku lahaayeen halka loo yaqaan xerashiinaha in muddo ayuu halkaa dagaalku ka socday dilalka iyo weerarada ay geysanayso xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa si laba lixaadsanaya xilli ay sii daciifayso dowlada federaalka ah ciidamada shisheeyana ay dhufaysada ku go-doonsan yihiin taasi waxa ay walaacagelinaysaa shisheeyaha marka horeba soo dhisay dowlada federaalka ah ee taagta daran islamarkaana ciidamadiisa qaarkood gudaha soomaaliya keenay sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaheena haashim cabdinaasir hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa bogaadiyey guusha muslimiinta afghanistan isagoona diray fariimo muhiim ah oo ku socda dadka muslimiinta hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa bogaadiyey guushii weyneed ee muslimiinta afghanistan ka gaareen isbahaysiga maraykanku hogaaminayay ee dalkaas ku duulay labaatan sano ka hor bayaankan ku qornaan luuqadaha carabiga iyo ingiliishka oo ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa waxaa allah looga mahad celiyey labaatan sano kadib jabka maraykanka iyo isbahaysiga neeta ku gaaray dalka afghanistan allah ayaa mahad leh kaas oo dhegaheenna ugu raaxeeyey dhegaysiga aayadaha qur-aanka oo laga akhrinayo gudaha qusuurta kaabul markii laga nadiifiyey kadib qarmoonka maraykanka iyo kaalayaashiisa ayaa lagu bilaabay bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida waxaan u mahad celinaynaa allaha weyn ee jabbaarka ah kaas oo duleeyey madaxa kufriga ee maraykanka islamarkaana dhabarka ka jebiyey calankeedina jeexjeexay kana saaray afghanistan iyadoo caalamka oo idil arkayo islamarkaana ah mid dulaysan oo hoogay ummadeenna muslimka ah waxaan ugu hambalyaynaynaa guushaas weyn ee taariikhiga ah kaasoo uu allah ku qoray gacmaha ummadda muslimka ah ee afghanistan ee mujaahidada saabiradda ah ayaa lasii raaciyey bayaanka hambalyada iyo bogaadinta ah ee ka soo baxay hogaanka sare ee alqaacida ummadaasi muslimka ah ee reer afghanistan waatan iska caabisay imbaraadoriyaadkii soo duulay ilaa ay dhammaantood ka saartay dhulalka muslimiinta waxayna dhabtii noqotay qalcad adag oo uu leeyahay islaamka waddadaasna waxay ku dhigtay halyeynimo iyadoo hurtay naftooda maalkooda dhiigooda carruurtooda iyo waqtigooda waana dagaal socda tobannaan sano oo xiriir ah oo uu galay jiilba jiilka xiga mana dhicin inay marnaba isdhiibto ummaddaas cadowgeedana madaxa u farariso oo ay ka tagto waddada jihaadka iyo istishaadka ee ummad yahay reer afghanistaan alleh ha kugu amaalmariyo khayr waxaana kuugu hambalyaynaynaa guushan weyn ee aad ka gaarteen isbahaysiga saliibiga ah annagoo si gaar ah uga hambalyaynayna hogaanka imaarada islaamiga ah oo uu uga horreeyo amiirulmu'miniin mowlaawi hibatullah allaha dhowree allahna waxaan weydiisanaynaa inuu u naxariisto shuhadadaada oo isugu jira rag iyo dumar oo uu uga horreeyo amiirulmu'miniin mulla moxamed cumar mujaahid kaasoo ku istaagay iimaankiisa xididaystay tala saarashadiisa allah iyo kalsoonida uu ku qabo yabooha allah si uu u yidhaahdo kelimadaas ay waarisay taariikhda taas oo ah allah wuxuu noo yaboohay guul buushna wuxuu noo ballanqaaday guuldarro waxaana arki doonaa labadaas ballanqaad midda dhabowda allana ha u naxariisto amiirulmu'miniin ee ahaa buurta adag mulla akhtar mansuur iyo shiiqii mujaahidiinta ahaana aabbaha shuhadada iyo libaaxa jihaadka jalaaludiin xaqaani ayaa lagu yiri bayaanka bogaadinta ah ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ummadda muslimka ahna loogu hambalyeynayay guusha muslimiinta afghanistaan iyo jabka isbahaysiga uu hogaaminayay maraykanka asagoo sii socda bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa waxaa lagu yidhi ummadeenna muslimka ah guusha afghanistaan waxay kuu sugtay awoodda ay leedahay ummadda muslimka ah marka ay midowdo islamarkaana garwaxsato hubka una jihaado difaaca diinteeda sharafkeeda dhulkeeda iyo maalkeeda waxay sidoo kale kuu sugtay ama ku tustay in waddada jihaadka ay gebagabadiisu tahay guul iyo tamkiin cadowgana heer kastoo ay gaarto tiradiisa tayadiisa isbahaysigiisa xadgudubkiisa iyo qabweynidiisa aanu ka hor adkaysan karin jihaadka ay waddo ummad ku dheggan kitaabka rabbigeeda kuna dayanaysa hadiga nebigeeda moxamed sala allahu calayhi wasalem iyo saxaabadiisa sharafda badan markay jihaad kula jirto gaalada iyo munaafiqiinta hadafkeeduna yahay inay dhulka ka hirgeliso shareecada allah allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون sidoo kale bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida loogana hadlayo guusha muslimiinta afghanistaan ayaa lagu daray fariimo ku socda guud ahaan ummadda muslimka ah meel waliba oo ay dunida ka joogto ummadeenna sharafta badan waa inaad u diyaargarowdaa marxaladda nagu soo wajahan ee gogolxaarka looga dhigay guusha islaamiga ah ee ku dhowowday gacanta ummadda muslimka ah ee dulmidiidka ah ee reer afghanistaan kaasoo ay xigi doonaan arrimo waaweyn una gogol xaari doona hallaha idankii in shucuubta muslimka ah ay ka xoroobaan xukunka dawaaqiid ah ee ummadda ku habsaday sidoo kalena laga xoreeyo falastiin gacanta gumaystaha yuhuudda iyadoo weliba maraykanka iyo neto in sanka loogu jeeday afghanistaan ay soo gebagabaysay casrigii qabweynida maraykanka iyo yurub iyo damacooda ku aadan inay si militari u gumaystaan waddamada muslimiinta shucuubta yurub iyo dowladaha bariga aasiyana xitaa fursad u siisay inay iska dulqaadaan haymanada maraykanka ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mu'asasada warbaahineed ee asxaab ugu dambayntii waxaan ugu baaqaynaa shacabka muslimka ah ee afghanistaan ee diintiisa iyo ummaddiisa aan ku ballan furin inay isgarab taagaan hogaanka imaarada islaamiga ah kaas oo ay caddaatay daacadnimadiisa iyo sida uu ugu dadaalayo danaha shacabka diintiisa dhiiggiisa iyo maalkiisa waana inay iltisaamaan go'aanada ballamaha iyo siyaasadda sharciga ah ee ay qaataan hoggaanka allah casa wajallana wuxuu yidhi
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً
waxaan sidoo kale ummadda muslimka ugu baaqaynaa inay isgarab taagto shacabka muslimka ee afghanistan kuna taageerto khibradaha iyo hantida iyadoo laga taageerayo dhammaan jawaanibta kala duwan si gaar ah marxaladan xasaasiga ah ee ay ummadda kufriga isku kaashanayaan shacabkan muslimka ah ee dulmidiidka ah ee ku sharfoobay diintiisa ayaa lagu soo qatimay bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida bayaankan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee asxaab kana soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa noqonaya bayaankii ugu horeeyey ee ka soo baxa alqaacida tan iyo markii maraykanka iyo nato isaga baxeen waddanka afghanistan wuxuuna yimid saacado kadib markii askarigii ugu dambeeyey oo amerikaan ah oo uu isaga cararay dalka muslimka ee afghanistan xukun xadurriddo ah ayaa shalay galab ka dhacay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sida uu warkan ku faahfaahinayo waryaheena zakariya cumar xukunkan oo ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka show ee wilaayada islaamiga hiiraan islamarkaana ay u soo daawasho tageen boqolaal ka mid ah dadyowga ku dhaqan deegaankaasi ayaa waxaa lagu fulinayay anfac xuseen maxamed oo ka tirsan eed ciidamada maamulka hirshabeelle gaar ahaan kuwa militariga islamarkaana ka howlgeli jirtay xerada lamagalaay ee magaalada beledweyne mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu horreyn waxa uu ka warbixinayaa waxyaabaha lagu soo eedeeyey anfac xuseen iyo sida loo soo qabtay waxay soo qabteen mujaahidiinta wilaayada islaamiga ee hiiraan anfac xuseen maxamed waxayna lagu soo eedeeyey in ay ka tirsaneed ciidanka murtadiinta ee hirshabeelle gaar ahaan waxa looga yeedha militariga waxayna u joogtay bar koontarool oo ku taallo afaafka xeerada lamagalaay si ay u baarto dadka muslimiinta ah waxayna ka tirsaneed muddo laba sana iyo lix bilood ah waxayna gacanta lagu soo dhegay ayadoo muqdisho ku sii jooddo si ay ugu qayb gasho doorasho gaaleedka ugu dambayntii qaadiga ayaa fagaaraha ka akhriyey xukunka lagu riday eedaysane anfac iyadoona intaa kadib si toos ah loo gudagalay fulinta xukunka islamarkaana ay mar qur ah isqabsatay takbiirta dadweynaha soo xaadiray fagaarahan lagu fulinayay xukunka in lagu fuliyo xukun xaduriddaa kaasoo ah dil toogashaa qowluhu sala allahu calayh wasalam man badala diinuhu faqtuluuh rawaahu ljamaacata ilaa musliman allaahu akbar
deegaanada ay ka taliyaan maamulada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka dhaca xukunada xuduudda allah kuwaas oo ay ku ammaan heleen bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah muuqaal laga soo duubay masjid ku yaala magaalada hargeysa ayaa muujinaya in laga dhigtay xarun lagu tunto oo ay ragga iyo dumarka ku caweeyaan sida mar kale uu warkan ku faahfaahinayo waryaheen haashim cabdinaasir goobaha ay ka arrimiyaan shisheeyaha iyo maamulada ku daaban ayaa waxaa marba marka ka dambaysa kusii baahaya ama kusii badanaya falalka lidiga ku ah diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaalida waxaa xarkaha goostay fasahaad xuduudiisa soo dhaafay ilaa uu soo galo masaajidii alle maxaa ummadda u haray haddii goobihii alle ugu jeclaa dhulka laga dhigto sidii shaneemooyinkii oo kale tani waa sheeka mur qof kastoo iimaan ku dambeeyana damqaysa qof kastoo awood u leh inuu munkarkan wax ka qabtana waajib ka dhigaysa inuu wax ka qabto magaalada hargeysa ee uu ka arrimayo maamulka somalilan dhowaanahan waxaa ku soo badanayay falal aad looga argagaxo islamarkaana aan la suuraysan karin masjid ku yaala mid ka mid a xaafadaha magaalada hargeysa ayaa waxaa habeenkii isugu yimaada dad fasuqo ah kuwaas oo xumaan weliba ku dhex sameeya sawirro laga soo qaaday masjidka ayaa muujinaya dad faaxisho ku dhex samaynaya masjidkii alle haddaba qaar ka mid a dadka degan xaafadda uu ku yaalo masaajidkan ayaa warbaahinta uga warramay waxyaabaha ay indhahooda ku arkeen iyagoo maamulka somalilan ku eedeeyey inaysan waxba ka qaban waxaa laga dhigtay de waxaankuui raggiyo naagaha isla gala waxaankuui gudaafad buu noqday de waxaankuuhi markaa waxa weyaan dawladda u taaleeyo diintii awqaafta inay wax ka qabtaan marka horena meel munaasib ku ah lagama dhisin meel dooxa laga dhisay meel waxaankuhi aan u qalmin baa laga dhisay daymkana waxa laga qabto masaajidkan wallaahi aad buu dayacay waxaan u soo taagnaynaan ogeynin masaajidka nayda lagu dhaqan jiray in habeenkii istaqda dhexe ay aanu dhallinyarada xaafadda mar horna aan ugu iman jirnay nimanyo naago iskula jira dhowaan ayay ahayd markii masaajid lagu gubay deegaanka abaarso oo ka tirsan magaalada hargeysa halkaas oo uu ku yaallo iskuul dhallinyarada lagu baro dhaqanna ka dhan ah diinta islaamka sida ay sheegeen dad kala duwan waxaana magaalada hargeysa jooga dad iyo hay-ado kirishtan ah islamarkaana faafiya diinta munxarifka ah madaxda somalilanna waxay u doodayaan jaamacadaha kirishtaanka lagu faafiyo laakiin masjidka cid u doodaysa ma jirto bal qofkii si saxa uga hadla waa la xirayaa waxaa qiimo koror laga dareemayaa suuqyada lagu iibiyo kalluunka ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa noo sii ambaqaadaya wariyaheena maxamed ciise suuqyada kalluunka muqdisho waxaa laga dareemayaa sicir barar kadib markii uu yaraaday kalluunkii badda laga heli jiray inta yar ee lasoo jilaato waxaa lacag qaali ah kawaanada ugu iibsaday hoteelada qaar ka mid ah kawaanleyda xamarweyne ayaa ka waramay sababta sicir bararka
marka jaadarka kiilada la gedi jiray laba doolar la gedi jiray maanta qiimaha wuxuu maraa lix doolar maraa kalluunka xeebaha muqdisho ayaa waxaa sidoo kale jilaabta shirkado u shaqeeya dowladda etoobiya iyadoo kalluun badan oo ay reer muqdisho cuni jireen maalin walba loo dhoofiyo adis ababa laguna bedesho maandooriyaha qaadka halkaad warkaasi kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeyntii dowladda maraykanka ayaa sheegtay in aysan ciidamo ka joogin dalka soomaaliya hadalkaas oo fadeexad ay kala kulantay afhayeenka aqalka looga taliyo maraykanka ayaa hadal aanan jirin ka sheegay soomaaliya isagoona dafiray ciidanka ka jooga waddanka warkan ayuu ka dhawaajiyey xilli uu difaacayay kabixitaanka ciidamada maraykanka ee dalka afghanistan laakiin warbaahinta dalkaas ayaa si aad ah ugu dhiidhisay taas oo sheegtay in ciidamo maraykan ka socday ay weli ku sugan yihiin dalka soomaaliya isagoo niyadda u dhisaya dadkiisa ka welwelsan fadeexadda iyo guuldarrada ay kala kulmeen afghanistan ayuu ku dooday in maraykanku mararka qaar uu awoodi doono inuu howlgallo ka fuliyo afghanistan iyadoo aysan joogin wax ciidamo ah waxaana tusaale usoo qaadan karnaa buu yidhi soomaaliya oo aysan wax ciidamo dhulka ah inaga joogin warkan ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo qaar ka mid ah wadamada muslimiinta looga dabaaldegayo kabixitaanka ciidamada maraykanka ee afghanistan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa horey u sheegtay in ay ciidamo ka joogaan soomaaliya walow dalka ay ka saareen ciidamo badan oo ka joogay beledoogle wixii ka dambeeyey weerarkii weynaa ee lagu qaaday bishii abril ayay ahayd markii taliyaha africom uu xaqiijiyey in qiyaastii boqol askari oo maraykan ah ay joogaan dalka soomaaliya warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waanaga intaa